أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب تعديل النساء بعضهن بعضا هذا متكان باب حكم تعديل النساء haweenka ku cadaala xugmintoodii xukunkoodii ayuu u baab yahay bacdihinna qaarkood bacdan qaarka kale inay ku cadaalo xukmiyaan maxaa uu xuguma masalada uu rabo sheekhu raximahu llahu tacaala halkan inuuga hadlo waxaa weeye haweenka iyagu haddii ay istaskiyeyaan ma laysku aqbali bimacnaa tacdiilka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qaaligii haddii tusaale ahaan haweenay cadaaladdeedii uu ku shakiyo uu yidhaaho bal qofkani qof caadila inay tahay haweenka ha la soo weydiiyo haweenka ha la soo weydiiyo ma la aqbalaa hal yuqbalu tacdiilu nisaa haweenka cadaaladooda ma la aqbalayo inay gabadhan ammaanaan ay yidhaahaan waa qof saalixa waa qof markhaati gasha waa qof wanaagsan inay yidhaahaan ma laga aqbali haweenka jumhuurulculamaa waxay leeyihiin waxaa bannaan mushaaraka bimacnaa taskiyatu nnisaa waa la aqbali laakiin bishardi an yushaarikna maca arijaal waa inay ragga la shirkoobaan oo masalan qofkan marka la doonayo in cadaaladiisii la hubiyo waxaa la weydiin karaa tusaale ahaan hal nin iyo laba haweena hal nin iyo laba haweena qofkan hadday ku tacdiil xugmiyaan oo yidhaahaan qofkan innagaa naqaano waa qof saalixa waa la aqbalahay leeyihin jumhuurulculamaa amaa haweenku inay la istiqlaalaan keligood oo ay la madax bannaanaadaan oo yidhaahaan qofkan annagaa tacdiilinayna oo inuu cadaalad yahay annagaa sheegayna inay yidhaahaan ma la aqbalayo cinda aljumhuur amaa imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala isagu wuxuu leeyahay haweenka dhexdooda hadday yihiin waa laysku aqbali masalan haweenaya cadaaladdeedii laga shakiyey haweenka dhexdoodii marka wuxuu leeyahay taskiyada qaarkood qaarka kale waa loo aqbali uu leeyahay imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala ama abi xaniifa raximahu llahu tacaala abi xaniifa isagu wuxuu leeyahay tuqbalu taskiyatu الnisaa waxdahunna sawaaءun maca arijaal aw gayrihim haddii rag ay la mushaarakeeyaanna waa la aqbali hadday keligood wax taskiyeeyaanna waa la aqbali uu leeyahay qofka ay taskiyenayaan dumar ha noqdaan ama rag ha noqdaan laa farqa fii dalik abi xaniifa wax farqiya isagu ma uusan samaynin meesha marka waxaa ka soo baxaya mas'alada saddex madhab saddex madhabaa ka soo baxayo madhabuljumhuur oo ah haween keligooda inaan laga aqbalaynin inay tacdiil sameeyaan ama taskiyo ilaa inay rag la wadaagaan ma ahane rag inay la wadaagaan ma ahane waa madhabuljumhuur iyo madhabkii abi xaniifa raximahu llahu tacaala oo dhahaya tuqbalu taskiyatu nnisaa waxdahunna keligood waa la aqbali ama rag ha taskiyeeyaan ama haween ha taskiyeeyaan madhabka saddexaad waa madhabka bukhaari uu ku tegey madhabka bukhaari uu ku tegey waxa weeye waa baabu tacdiili nisaa'i bacdihinna bacdan iyaga dhexdooda waa laysu aqbali bis iyaga dhexdooda waa laysu aqbali oo haddii la yidhaaho haweenkan ka warrama haween kale way taskiyeyn karaan saasuu qabaa imaamu albukhaari qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala xadahanaa abu rabiic sulaymaan bnu daawuud alzahraaniyu albasriyu qaala wuxuu yidhi wa afhamanii waxaa ifahamsiiyey bacdahu xadiiska qaarkiis axmedu axmedaa ifahamsiiyey xadiiska qaarkiis qofka dhahaya xadiiska qaarkiis axmedaan ka fahmay waa kuma yacni ma rafiiq liabirabiic miyuu ahaa mise rafiiq lilimaami albukhaari sida loo badan yahay waxaa weeye waa rafiiq lilimaami albukhaari fi riwaayati can abirabiic waa nin rafiiq la ahaa imaamu albukhaari oo imaam albukhaari naftiisa wuxuu leeyahay qaala albukhaariyu waahamanii waxaa ifahamsiiyey bacdahu xadiiska qaarkiis axmedu axmedaan ka fahmay xadiiska qaarkiis axmedkaasna sida raajixa ah waxaa loola jeedaa axmedu bnu nadri annaysaabuuri ee imaam axmed binu xambal loolama jeedo sida raajixa imaam axmed binu xambal loolama jeedee bukhaari wuxuu leeyahay xadiiska qaarkiis waxaa i fahamsiiyey axmed waa axmedu bnu nadri annaysaabuuri qaala wuxuu yidhi axmed xadahanaa fulayxu bnu sulaymaan huwa almadani can ibni shihaabi zuhriya can curwata bni zubayr وسعيد بن المسyب وعلقمة بن وقاaص الlayثiي iyo وعubayd للh بن عبداللahi بن cتبة هو المسعوuدي عن عائشhaةa رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله وسلم وبارك عليه حيiنa wktigii qaala lahaa xiina waktigii qaala lahaa caayisho ahlulifki masabidka ahalkiisii maa hadal ay ku yidhaaheen hadalkaasoo qaalu ay yidhaaheen oo waxyaalihii faaxishadii iyo beentii ay ka faafiyeen umuna caaisha fabara'aha allaahu ilaahayna uu beri yeelay subxaanahu wa tacaala minhu min hada alifki ifkigaas umunaa caaisha ilaahay uu ka beri yeelay ina aladiina jaauu bilifki cusbatun minkum laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min alihmi waaladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim ilaahay cadaab uu ugu bishaareeyey qofkii markii hore aasaasay waa cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul qofkii markii hore ikhtiraacay ilaa dadku way kala dembi badan yihiinoo qofna markii horeba masabiga isagaa ikhtiraacay oo maskaxdiisa ka ikhtiraacay qofna waxa weeye magaalada isagoo la faafinayu arkay markaasuu dadka isaga raacay marka qofka cadaabka weyn ilaahay ugu bishaareeyey waa cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul aladii asasa hada alifka waa ifkiga ninkii markii horeba ikhtiraacay qaala zuhriyu imaamu zuhri wuxuu yidhi wa kulluhum culimmadaas xadiiska aan ka qaaday kulli muxuu ula jeedaa waa kii zuhri ka qaaday can curwat ibni zubayr iyo wa saciid ibni lmusayab iyo wa calqamat ibni waqaas ilayfi iyo wa cubaydillaahi ibni cabdillaahi ibni cutba intaasuu xadiiska ka dhegaystay wa kulluhum culimmadaa xadiiska ii sheegay kulligood xadathanii wuxuu ii sheegay daa'ifatan qayb qaybtaasoo min xadiisihaa caaisho xadiiskeedii ka mid ah wa bacduhum culimmada xadiiska ii sheegtay qaarkoodna awca wuu ka xifdi badnaa min bacdin qaarka kale wa ahbatu qaarkood wuu ka sugnaansho badnaa lahu xadiiska wuu ka sugid badnaa oo qaarka kale uu ka sugid badnaayo ikhtisaasan min ikhtisaasin ay siyaaqan xadiiska habka loo kaxaynayo kaxaynta xadiiska habka loo kaxaynayana qaarkood qaarka kale wuu ka kaxayn fiicnaa waqad xaqiiqe wacaytu waan ka xafiduu yidhi zuhri can kulli waaxidin mid kasta xaggiisa waan ka xafiday kaasoo minhum culimmadaydii ka mid a alxadiisa xadiiskii waan ka xafiday sheekh walba aladii xadiiskaasoo xadathanii sheekh uu ii sheegay can caaisha nin walba xadiiskii caaisha uu iga sheegay waan ka xafiduu yidhi wa bacdu xadiisihim culimmada xadiiska aan ka wariyey xadiiskooda qaarkood yusadiqu bacdan qaarka kaleu rumaynayo way isrumaynayeene xadiis ay ii sheegeen culimmadu zacamuu culimmadaasoo dhan waxay sheegeen waa zacmi bimacna alqowl loola jeedo zacmi bimacna alqowl loola jeego waxay culimmadu ii sheegeen dhammaantood anna caayishata caayisha qaalat inay tidhi kaana rasuulullahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu wasalam wabaaraka calayhi idaa araada hadduu doonaayo an yakhruja safaran safar inuu u baxo aqraca waa qurcayn jiray bayna aswaajihi xaasaskiisa dhexdooda u qurcayn jiray rasuulku sala allahu alayhi wasalam fa ayatuhunna midii kharaja sahmuhaa nasiibkeedu uu soo baxo ayuu akhraja nusqadeeda saasay qortay akhraja bihaa maca saasmadindhig ya kharaja nusqooyinkaasaa ron faayatuhunna midii kharaja sahmuhaa nasiibkeedu uu soo baxo ayuu kharaja la bixi jiray saasaa sawaab ah ayuu kharaja la bixi jiray nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi bihaa gabadhaa nasiibku soo baxuu nabigu safarka la geli jiray macahu nabiga micigiisuu la bixi jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayhi fa aqraca nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh baynanaa dhexdeenu noo qurceeyey fii ghazaatin duulaan dhexdiisuu noogu qora tuuray hazaadkaasoo hazaahaa duulaankaa uu duulay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi fakharaja sahmi anigaa nasiibkaygiyaa soo baxay tiri umuna caaisha fakharajtu macahu nabiga micigiisaan la baxay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi bacdamaa unzila alxijaabu bacdamaa unzila aayaatu alxijaab aayadihii xijaab ka sheekeynayay markii la soo dejiyey kabacdi ayaa nabiga la baxay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi fa ana anigana waxmale waxaa laygu xambaarayay tiri umuna caaisha fii howdajin howdaj dhexdiisaa laygu xambaarayay waa howdajku wax laga dul dhisayo ratiga dushiisa la saarayo haweenka la geliyo howdajkaasaa laygu xambaarayo unzalu waa lay dejinayay fiihi hawdajkaa dhexdiisaa lay dhex dejinayay fasirnaa waan soconnay tiri umuna caaisha xataa idaa faraqa rasuulullah rasuulka ilaahi markuu ka soo faaruq noqday sala allahu wasalam wbaaraka caleyh min ghaswati duulaankiisii tilka oo taasa waqafala uu soo laabtay wadanownaa min almadiina magaalada madiina aan u soo dhowaanay aadana nabigu wuxuu ogeysiiyey sala allahu wasalam wabaaraka caleyh leylatan habeen biraxiili rarasho in la rarto oo la socdo ayuu ciidankii ogeysiiyey nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi faqumtu waan istaagay tiri umuna caaisha xiina wakhtigiiaan istaagay aadanu ay ogeysiiyeen biraxiili rarashada markay ogeysiiyeen famashaytu waan socday xataa jaawastu aljeysha ilaa ciidankii aan ka gudbay falamaa qadaytu sha'nii arrinkaygii markaan soo dhammaystay oon soo gutay waa xaaje iyo waxaasay duurka u aaday xaaje inay soo gudatay duurka u aaday markaan sha'nigaygii gutay aqbaltu waxaan soo qaabilay tiri umuna caaisha ilaa raxli rarkiiyaan soo qaabilay meeshii deegaankii wey oo rarka la dhigtay ayaan soo qaabilay falamasta waxaan taabtay sadrii xabadkaygiiaan taabtay fa idan wakhtigaa ciqdun katiinad katiinadaasoo lii aniga ii sugnaatay ciqdigaasoo min jazci adfaarin magaalada adfaar la yidhaha kuushiisa kuushaa xaggeeda ka ahaatay qadin qadaca ciqdigaasaa iga go-ay oo katiinadiiya inay iga soo go'daan ogaadayay tiri umna caaisha farajactu dib aan u laabtay faltamastu waxaan raadiyey ciqdii ciqdigaygiiyaan raadiyey katiinadaydiiyaan raadiyey faxabasanii waxa i celiyey ibtiqaa'uhu ibtiqaa'u alciqdi katiinadii raadinteedii ay xabisay oo xoogaa meesha igu celiyey fa aqbala aladiina kuwiyaa soo qaabilay yarxaluuna lii aniga kuwii rari jiray ayaa soo qaabilay faxtamaluu hawdajii hawdajkaygiiay xambaareen buulkii aan ku jiray xambaareen faraxaluuhu hawdajkiiay iska rareen calaa baciiri ratigaygii dushiisay ku rareen alladii baciirkaasoo kuntu aan ahaan jira arkabu inaan koro walxaalay rareenoo hum ayagu yaxsabuuna ay u malaynayaan annii anigu fiihi fi lhawdaj inaan hawdajka ku dhex jiro ayay u malaynayeen ciladana way sheegtay oo waxay tihi umuna caaisha wa kaana nisaa'u dumarku waxay ahaayeen idaaka wakhtigaa khifaafan kuwa fudud ay ahaayeen lam yadqulna ma aysan cuslaanin dumarku walam yakshahunna laxmu hilibna ma daboolin oo dumarka in lay sida iyo in kaleba taasaa keenaysay tiri inay isku mid tahay oo qof iska xaataahan ahaayoo hilib ima daboolin wa innamaa in kale maahane yaakulna dumarku waxay cuni jireen tiri umna caaisha alculqata wax yaray cuni jireen waxaas yaroo min addacaami quudka ka mida falam yastankir ilqowmu qowmkii ma aysan inkirin xiina waqtigii ma inkirin oo rafacuuhu hawdajka markay kor yeeleen hiqala alhawdaji hawdajka culayskiisii ma inkirinoo ma dhihin war waa cuslaan lahayo maxaa dhacay haddii gabadhu ku jirto ma aysan dhihin faxtamaluuhu waa iska xambaareen hawdajkii wa kuntu waxaan ahaa jaariyatan gabar gabadhaasoo xadiidata sini da'deedu iska yar tahay wabacahuljamala awrkiiyay direen wasaaru way iska socdeen oo iska dhaqaajiyeen fawajadtu waxaan soo helay ciqdii katiinadaydii waan soo helay bacdama istamara aljeyshu bacda istimraari aljeyshi ciidanka daa'im noqoshadiisii kabacdi oo bimacnaa fi sayri socodkii markuu joogteeyey kabacdi iska sii socdo ayaan katiinadii soo helay faji'tu mansilahum deegaankoodii ayaan imid walxaalaan imid oo laysa fiihi fi lmansil mansilka dhexdiisa axadun cidna uusan ahayn oo qofna uusan ku sugnayn fa amamtu waxaan u qasday tiri umuna caaisha mansilii deegaankaygii alladii mansilkaasoo kuntu aan ahaa bihi mansilka dhe mansilka aan ahaa fiihi bihi waa bimacnaa fiihi a loola jeedaa baaba bimacnaa fiih meeshii ewelba laygu ogaa oon deganaa halkiiyaan iska fadhiistay tirin iska imid fadanantu waxaan u maleeyey annahum ayagu ciidanku sayafqiduunanii inay iwey doonaan oo fayarjicuuna ilaya aniga dib ay igu soo laaban doonaan qof caqli badan ay aheed waxay istiri meeshii koley lagugu ogaa ayaa lagaa soo raadin doonaahe halkii ha ka dhaqaaqin ayay istiri umuna caaisha fa bayna waqti aan anigu jaalisatun aan fadhiyo halabatnii waxaa iga adkaaday caynaaya labadaydii indhooda iga adkaaday fa nimtu waa iska hurday meeshii aan iska seexayo tiri wa kaana safwaanu bnu lmucadalna wuxuu ahaa sulami ee qabiilkiisa sulami loo nisbeeyey uma dakwaani loo nisbeeyey min waraa'i iljeish ciidanka gadaashiisu ahaa nin qiyaamuleil badan oo tahajud badan oo cibaado badan u ahaa gadaalu iska soo soconaya tartiibtiisii fa asbaxa waa waa beriistay safwaan bnu lmucadal cinda manzili deegaankayga agtiisuu ku waa beriistay meeshii anigu aan deganaa awaagu ugu baryey fa ra'aa wuxuu arkay safwaan sawaadda insaanin qof bini aadama madowgiisuu arkay qofkaasoo naa'imin hurdaya fa ataanii waa ii yimid wa kaana wuxuuna ahaa safwaan yaraanii mid ay arki jiray qabla alxijaabi qabla nusuuli alxijaab aayaatu lxijaab intaysan soo degin ka hor ayuu arki jiray safwaan fastayqadtu waxaan ku baraarugay tiri umuna caaisha biistirjaacihi inaa lilaysigiis iyaan ku baraarugay inaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuunu yidhi xataa anaakha ilaa uu ka fariisiyey safwaan raaxilatahu daabaddiisii uu ka fariisiyey fa wadica wuxuu ku joogsaday ku istaagay safwaan yaddahaa daabadda lugteedii hore yadda gacanta hadda loolama jeeda bimacnaa lugteeda hore unbaa loola jeedaahe fa wadica wuxuu ku istaagay yaddahaa lugteedii hore daabadduu ku istaagay farakibtuhaa daabaddii waan koray tiri umuna caaisha faindalaqa safwaan waa tegey yaquudu bi xaalu ila hogaaminayo alraaxila daabaddii asagoo ila hogaaminayuu tegey xataa atayna aljeysha ilaa ciidankii aan u nimid bacdamaa nazaluu bacda nusuulihim degiddoodii ka bacdi mucarisiina xaalay meel degeen iyagoo goob xaartoo goob degey ayaa nimid fii naxri dahiira kulaylka dhuuntiisiiyaan nimid kulaylku markuu dhuunta gaaro bimacnaa meesha ugu daran uu gaaray meesha ugu daran kulaylku markuu gaaray ayaan ciidankii soo gaarnay fa halaka man duulaa halaagsamay duulkaasoo halaagsamaha halaka halaagsamay wixii igu halaagsamaa iluha igu halaagsamay tiri umuna caaisha oo faaxishadae beenta iga faafiyey wa kaana aladii kiina wuxuu ahaa tawallal ifka masabidka ninka tawalliyey wuxuu ahaa cabdullahi ibnu ubay ibnu saluul ra'iisulmunaafiqiin ninkaas wey ninka markii horeba soo aasaasayba oo maskaxdiis ka soo aasaasay wey faqadimnaa waxaan soo galnay tiri umuna caaisha almadiinata magaaladii madiinaan soo galnay fashtakaytu waan sheegtay biha fiiha magaalada madiina dhexdeeda shahran bilan ku sheeganayo ku xanuunsanayo yufiiduuna xaal iyaguna iska dabaalanayaan min qowli asxaabi alifki asxaabuulifkiga hadalkoodii ay iska dabaalanaya iska faafinayaan wayariibunii waxaana i shaki gelinayey fii wajacii xanuunkayga waxaa igu shaki gelinayay tihi annay anigu laa araa in aanan ka arkaynin min annebiy nabiga aanan ka arkaynin sala allahu wasalam wabaaraka caleyh allutfa dhimrintii aanan ka arkaynin alladii ludfigaas oo kuntu aan ahaan jiray araa minhu nabiga inaan ka arki jiray sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xiina wakhtiga aan ka arki jiray amraddu aan xanuunsado markaan xanuunsado naxariistii aan ka arki jiray ayaan ka waayey rasuulka sala allahu alayh wasalam inamaa in kale maahna yadkhulu waa soo gelaa fa yusallimu nabigu waa salaama sala allahu wasalam wabaaraka caleyh uma yaquulu markaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay kayfa tiikum middiinaani say tahay tiinaanuu leeyahy dadkii u adiifiyey nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh middiinaan see tahay yuu yihi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh laa ashcuru xaalaanan dareensanayn bishayin waxbaba aanaan ka dareensanayn shaygaasoo min daalika ifkiga ka mida masabidka la faafinayo waxbaba kama ogiba waxaan ka ogahay ma jiraan xataa naqihtu ilaa aan xoogaa roonaaday oo xoogaa maaragtaa fudayd iyo caafimaad aan helay fa kharajtu ana aniga iyo ummu misdax iyo misdax saxaabigii la dhihi jiray hooyadii ayaa baxno israacnay qibala almanaasic bannaanada jihadoodaan isku raacnay mutabarasina ah makaanu bannaan baxeenni ah manaasicu meeshii aan xaajada ku gudan jirnay ilaa xilligaa musqulama aysan jirine bannaankaanu xaajada isaga gudan jirnay halkaasaan gabadhaa isku raacnay laa nakhruju ma aanaan bixi jirin ilaa leylan habeen maahane ilaa leylin ilaa habeenka kale laga gaaro ma aanaan bixi jirin wadaalika wakhtigaasina qabla an nattakhida alkunufa musqulaha intaanaan samaysan ka hor wey qariiban makaanan makaan intaanaan musqulaha ka samaysan ka horow makaankaas oo qariiban min buyuutinaa guryaheenna u dhow meelo guryaha u dhow intaanaan musqulaha ka samaysanaan ahayd wa amrunaa annaga sha'nigeennu amrulcarabi carabta sha'nigeedoo kalu ahaa carabtaasoo alu weli horreeyey filbariyati bannaanbaxa ow fi tanasuhi ama bannaanbixidda ugu sha'ni ah carabta duurkaas iyo bannaankaasay xaajada isaga gudan jireen xilligii hore saasaan xilligii hore annagu ku sugnaan jirnay fa aqbaltu ana aniga iyo wa ummi misdax bintu abi ruhmin ayaa soo qaabilnay namshii xaalaan iska soconayno fa caharad gabadhii ila socotay way kuftay fii mirdihaa maradeedii ku simbirraxatay ku kuftay maradiyaa jallaafisay gabadhii saxaabiyadda ila socotay fa qaalad markaasi gabadhii waxay tidhi tacisa misdax misdax ninka la yidhaha waa halaagsamay fa qultu laha markaasaan gabadhii waxaan idhi bi'sa maa shaya baasleh qulti aad tidhi atasubiina ma waxaad caayi rajulanin ninkaasoo shahida bedran dagaalka beder nin ka qayb galay miyaad caayii tidhi ilaa umna caayisha iyado waxbaba kama ogee misdaxna wuxuuba ka mid yahaba dadka ifkiga wax ka faafinaya ayuu ka mid yahay fa qaalad markaasi gabadhii ila socotay waxay tidhi yaa hantaah doqontaanay alam tasmaci ma aadan maqlin miya maa hadal hadalkaasoo qaalu ay yidhaaheen oo hadalka ay faafinayaan ma aadan maqlin miya fa akhbaratnii markaasi waxay iiga warrantay gabadhii biqowli ahlilifki ahlulifkiga hadalkoodii ayay ii faahfaahisay gabadhii fasdadtu waxaan siyaadsaday tiri umuna caaisha maradan jiro xanuunaan siyaadsaday ilaa maradii maca maradii xanuunkaygii micigiisii xanuun kalaa iigu sii darmay tiri naxdin waa iska waa isku naxay tiriyo waa adharu beytin min buyuuti alardi gurigii ugu nadiifsanaa guriga caalamka ay maaragtaa wax ku sheegeen oo ugu cifada badnaa ugu nadaafadda badnaa ay munaafiqiintii wax gaarsiiyeen oo beenta ay ka faafiyeen marka waxay tihi umuna caaisha marad aan siyaadsaday falamaa rajactu ilaa beyti gurigayga markaan dib isugu u soo laabtay dakhala calaya rasuulullah rasuulka ilaahay aa ii soo galay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh fasallama waa salaamay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh faqaala nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu yidhi kayfa tiikum tiinanu see tahay faqultu markaasaan waxaan idhi iidan lii ii fasax ilaa abawaya labadeeda aabbe ii ogolaawa ii fasax inaan labadeeda aabbe aado aabbayo hooyo ula jeedaa qaalad markaasi waxay tihi umna caaisha waana aniguna xiinaydin wakhtigaa uriiddu waxaan doonayay an astayqina alkhabara khabarka inaan ka soo hubsado min qibalihimaa jihadooda aabbayo hooyo bal warka inaan ka soo hubsadaan doonayay faadina lii rasuulullah rasuulka ilaahay waa ii fasaxay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh faataytu abawaya labadeeda aabbaan u tegey faqultu liummi hooyadayan waxaan ku idhi maa maxaybaa yataxaddatdu bihi maagaas annaasu dadku maxay ku sheekaysanayeen maxay tahay waxa la faafinayo faqaalad markaasi hooyo waxay tidhi yaa bunaya gabadhaydii yaraaday hawinay calaa nafsik naftaada ka fududee asha'na arrinka nafsadaada ka fududee culays iyo kurba haysgelinin oo wallahi aan ku dhaartaahe laqalamaa waxaa yar kaanad imra'atun haweeney inay ahaato qaddu weli wadii'a mid wanaagsan oo qorxoon ay ahaato cinda wadii'a mid wanaagsan oo qorxoon inay ahaato cinda rajulin nin agtiisana ay ahaato ninkaasoo yuxibuhaa gabadhaa qorxoon jecel walxaal lahaa gabadhaasna daraa'iru kuwa lala qabo gabdho lala qabo ay leedahay ilaa haddii gabdho lala qabo ay jiraan agarna way badiyaan gabdhaha lala qabo calayhaa gabadha dusheeda way ku badiyaan bimacnaa alifkay ula jeedaan masabidkay waxbay ka sheeg sheegaan marka xasadaa iska jira in lagu xasdayaa dhici kartee arrinka ka fududeen naftaada ayay hooyo igu tiri faqultu markaasaan waxaan idhi subxaana allah walaqad yataxaddatdu nnaas oo dadku ma ku sheekaystaan bi hada ay alifki oo ifkigaas ma lagu sheekaystaaho dadka dhanaa ogmiya qaalad markaasi wuxuu tihi umuna caaisha fabitu waa baryey tilka taasaasu alleylata habeenka xataa asbaxtu ilaa aan ka waa bariistay laa yarqaw xaal uusan go'aynin lii aniga damcun ilin aysan iga go'aynin walaa agtaxilu aanan ku kuulanaynin binowmin hurdana aanan ku kuulanayn aanan hurdaynin duma markaa kabacdi asbaxtu waan waa beriistay tiri umuna caaisha fadacaa rasuulu ullah rasuulka ilaahi sala allahu wasalam wabaarak caleyh wuxuu u yeeray caliya bna abi taalib iyo usaamata bna zayd xiina wakhtigii u yeeray istalbata alwaxyu waxyigu markuu soo daahay ayuu labadaas saxaabi nabigu u yeehay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh yastashiiruhumaa xaaluu kala tashanayo nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh fii firaaqi ahlihi ahalkiisa faariqudiisii uu kala tashanayo nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh bal inuu caaisho faaruqayo in kale ayuu kala tashanayey nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh fa ama usaamatu usaamo fa ashaara calayhi rasuulka dushiisa usaama wuxuu u ishaaray sala allahu wasalam wabaaraka caleyh biladii arrinkii yaclamu uu ogaa usaama fii nafsihi rasuulka naftiisa uu ka ogaa sala allahu wasalam wabaaraka caleyh min alwuddi jacayla lahum ahalka inuu jecel yahay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi wuu ogaa arrinkaasuu ishaaro faqaala usaama wuxuu yidhi ahluka yaa rasuula allah hiya caaisho ahluka ahalkaagii waa yaa rasuula allah rasuulka ilaahay o ahaladaadiiu walaa naclamu mana ogin wallahi aan ku dhaaranaah ilaa khayran khayr maahana wax kale caaisho kuuma ogin wa ama caliyu bni abi aalib faqaala wuxuu yidhi caliy bni abi aalib yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay lam yudayiq illaahu calayk ilaahay dushaada cidhiiri ma dhigin oo ilaahay kuma cidhiirin wanisaa'u dumarka dumarkaasoo siwaahaa caaisho ka soo harhana kahiirun waa fara badan yihiin oo markaa wuxuu ishaarayay faaruquda waxoogaa ishaarayay sayidina cali inuu umuna caaisha la faaruqo saasuu xoogaa ishaarayay wuxuu yidhi ilaahay cidhiiri kuma gelin dumarkuna waa badan yihiin caaisho ka soo haray wasaliil jaariya gabadha guriga joogto jaariyadda ah bal gabadhaa weydii tasduuqka eedaa kuu run sheegays fadacaa rasuulullah rasuulka ilaahay wuxuu u yeeray sala allahu wasalam wabaaraka caleyh bariira maxalu shaahidka sheekhuna waa intaasba bukhaari meeshu u socdo fadacaa rasuulullahi sala allahu aleyh wasalam bariira nebigu sala allahu aleyh wasalam caaisho arrinkeedii wuxuu wax ka weydiiyey gabdho gabdhuhu wax ka weydiiyey taasuu marka madhabkiisa u deliishanoo baabu tacdiili nisaa'i bacdihinna bacdan gabdhuhu wax ka weydiiyey nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caley bariiruu su-aalay gabdhihii kaleo xaasaskii nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh lala qabana nabigu waxbuu ka weydiiyey arrinta caaisho kulligoodna way ammaaneen ummunaa caaisho fadacaa rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu u yeeray sala allahu wasalam wabaaraka caleyh bariira faqaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam yaa bariiratu hal ra'ayti fiiha caaisha dhexdeeda shay an ma ku aragtay shaygaasoo yariibuki ku shaki geliya faqaalat bariira waxay tidhi laa waladii bacadaka bilxaqi aan ku dhaartaa maya in ra'aytu ma arkin minha caaisho xaggeeda amran kuma arkin arrinkaas oo aqmisu arrinka caleyha caaisho dusheeda aan ku ceebeeyo qadu weligay arrinkaas oo agtara ka badan min annaha caaisha jaariye inay tahay gabar gabadhaasoo xadiisatu sini da-deedu yar tahay tanaamu cani alcajiin cajiinkay ka seexatahay ka hurudaa fata'ti daajinu midda guri joogtahay waxarta guri joogtaha timaada fata'kuluhu markaasay cajiinka cuntaa wax iyo xumaato ah intaa uun baan ku arkay oo cajiinkay ka hurdayso waxaruhu ay cunayaan bis wax kale kuma aan arkinay tiri faqaama rasuulullah rasuulka ilaahi waa istaagay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh min yowmaidin maalintaasuu nabigu sala allahu min yowmihi yowmkiisii uu istaagay rasuulku sala allahu aleyh wasalam faistacdara wuxuu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi ka sheegtay min cabdillaahi bni ubay bni saluul ninkaas yaa iiga hiilinayuu yidhi ninkaasuu ka dacwoodu ka sheegtay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wa huwa aladii asasa alifka waa ninkii ifkiga aasaasay ra'iisu lmunaafiqiin wa qaala rasuulu llah rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi man yacdirunii yaa iiga hiilinaya min rajulin nin yaa iiga hiilinaya ninkaasoo balaqanii adaahu dhibkiisu isoo gaaray fii ahlii ahalkaygii uu dhibay fa wallahi aan ku dhaartahay maa calimtu calaa ahlii ilaa khayran ahalkayga khayr maahana wax kale kuma ogaanin waqad dakaruu waxay sheegeen rajulanin ninkaasoo maa calimtu calayhi ninka dushiisa aanan ku ogaanin ilaa khayran wax khayra maahani ninkaasayna caaisho ku sheegeen ninkaasna waa nin ahlu khayr uu yihi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waa ammaan nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh safaan bnu lmucadal assulami uu nabigu ammaanay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waa meesha ilaahay uu ka leeyahay laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum intuu ka helay asaga fiiri ammaantaa uu helay ammaantaa uu helay saxaabigii lagu xantay umuna caaisha safaanun almucadal wallaahi maa calimtu calayhi ilaa khayran waa aclaa taskiya min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waa ammaan ka timid nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka caleyh maa calimtu ilaa khayran marka waxaa weeye waxyaalaha masabidka ee been abuuradka qofka waa wax lagu dallacsiinayo ilaaha ku dallacsiinayo subxaanahu wa tacaala waana sidaasoo qof walbo wax laga sheego waa kooras la gelinayo asaga lagu dallacsiinayo kooraska waxaa weeye qofka si degdegahoo fasalkiisa loo gudbiyo oo fasal sare loogu gudbiyo marka waxaa la doonaya si degdega in loo dallacsiiyo qofkan si degdega ilahay agtiisa in loogu dallacsiiyo marka umuna caaishana aayado fara badan oo ilaa qiyaami saaca la akhrinayo ayaaba sha'nigeedii ku soo degey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dahiray oo ilaahay uu ka beri yeelay wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waqad dakaruu rajulan maa calimtu calayhi ilaa khayran wamaa kaana ninkaasi mana ahayn yadkhulu calaa ahli ahalkayga xaaskayga uma soo geli jirin ilaa maci aniga micigayga xaaluu yahay mahan faqaama waxaa istaagay sacdu bnu mucaad faqaala markaasuu wuxuu yidhi sacdu bnu mucaad yaa rasuula allahi ana wallaahi acdiluka anaa kaaga heelinaya minhu ninkaa munaafiqa in kaana ninku min alaws hadduu ka mid yahay qabiilada aws darabnaa cunuqahu qoortiisaan goynaynaa bimacnaa qadacnaa un baa loola jeedaa darbiga qoortaan ka jaraynaa hadduu aws ka mid yahay wa in kaana ninku min ikhwaaninaa walaalaheen hadduu ka mid yaho min alkhasraja amartanaa adaa amarna siinay fafacalnaa fiihi ninkaa dhexdiisa waxaan ku samaynaynaa amraka adiga amarkaaga faqaama waxaa istaagay sacdu bnu cubaada wa huwa sacdu bnu cubaadana sayidu alkhasraj waa nabadoonkii reer khasraj wey wa kaana wuxuuna ahaa sacdu bnu cubaada qabla daalika wakhtigaa ka hor rajulan nin u ahaa ninkaasoo saalixan wanaagsan walaakin ixtamalatu laakiin maalintaa waxaa xambaaray alxamiya anafaa xambaartay iyo qiiro waa qiiradoo qabiilkiisii iyo uu maalintaa u qiirooday maalintaa ka hor wuu fiicnaa in wanaagsan u ahaa faqaala markaasuu wuxuu yidhi sacdu bnu cubaada kadabta beenaad sheegtay lacamrullaahi qasami wallaahi laa taqtuluhu ma dili kartid walaa taqdiru calaa daalika bimacnaa alqatli dilkaasna awood uma lihid faqaama waxaa istaagay haddana usayd ibnu lxudayr faqaala markaasuu wuxu uhi usayd ibnu xudayr kadabta adaa been sheegay lacamrullah wallaahi lanaqtulannahu ninkaa munaafiqa waa dilayna fa innaka adiga nafsadaadu munaafiqaa tahay tujaadilu waxaad ka dooday cani lmunaafiqiin munaafiqiintaad u doodi fahaara alxayaani labadii qabiilaa isku kacay alaws waalkhasraj xataa hamuu ilaa ay wax ka hamiyeen maxay hamiyeen bimacnaa alqitaal inay dagaalamaan ilaa ay ka hamiyeen walxaal rasuulullahi rasuulka allena sala allahu alayh wasalam cala almimbar mimbarka dushiisa uu yahay fanazala nabigu mimbarkii uu ka soo degey sala allahu wasalam wabaaraka calayh fakhafadahum gacmuhu u raariciyey nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh isdejiya isxasiliya nebigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh ku yidhi xataa sakatuu ilaa ay ka aamuseen wa sakata nebiguna uu aamusay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wabakaytu yowmi maalintaydii waa iska ooyayey laa yarqaaw xaaluusan go'ayn lii aniga damcun illin aysan iga go'aynin walaa agtaxilu aanan ku kuulanaynin binowmin hurdo aanan ku indha kuulanaynin fa asbaxa cindii aniga agteyda waxaa ku waaberiistay abawaaya labadeedii aabbe waqad xaal ay ku waaberiisteen bakaytu leylatii wa yowman habeenkaygii iyo maalintii xigtaba aan iska ooyayey xataa adunnu ilaa aan maleeyey analbukaa ooyintu faaliqun inuu dillaacinayo kebidii beerkayga waxaan sidhi ooyintan ama beerka dhaawac kaa gaarsiisaa qaalad waxay tihi umuna caaisha fa baynaa waqtihumaa aabbayo hooyo jaalisaani cindii agteyda ay fadhiyaan walxaal aan aniguna afkii aan iska ooyayo id wakhtigaasa istaadanat imra'atun haweenaya idan weydiisatay haweentaasoo min alansaari ansaarta ka mid a faadintu lahaa haweentii aan u idmay fa jalasat haweentii waa waa fadhiisatay tabkii xaalay ooyeyso macii aniga micigayga ila ooyeyso fa baynamaa waqti naxnu annagu kadalika sha'nigaasi xaalkaas aan ku sugannahay id wakhtigaasaa dakhala rasuulullah rasuulka ilaahiyaa soo galay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh fa jalasa wuu fadhiistay rasuulku sala allahu aleyh wasalam walam yajlis cindii aniga agteydana ma fadhiisan biyowmi maalin laga bilaabo qiila la yidhi fiya dhexdeeda ma hadal lagu yidhi hadalkaasoo qiila la yidhi qablahaa maalintaa ka hor ma uusan fadhiisan waqad makasa rasuulku sala allahu aleyhi wasalam shahran biluu nagaaday laa yuuxaa xaalan loo waxyoonaynin ilayhi ilaa rasuuli illaah rasuulka alle sala allahu aleyh wasalam xaggiisa fii sha'nii sha'nigayga aan looga waxyoonaynin shay-un shay aan looga waxyoonaynin qaalad waxay tiri umuna caaisha fatashahada nebigu waa tashahuday ashhadu an laa ilaaha illa allah ayuu yidhi uma qaala markaasuu yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam yaa caaishatu caaishoy fa innahu sha'nii balaganii canki xaggaaga waxaa iga soo gaaray kadaa wa kadaa saas iyo saasaa iga kaa soo gaartay fa in kunti haddaad tahay caaishoy beri'atan qof beriya haddaad tahay fa sayubari'uki illaahu ilaaha ku beri yeeli doona wa in kunti haddaad tahay umuna caaishoy almamti inaad u qasaday bidembin dembi faistakfir illaah ilaahay dembi dhaaf weydiiso wa tuubuu ilayhi ilaahayna u toobadkeen fa ina alcabda addoonku ida ictarafa bidenbihi hadduu dembigiisa qirto uma taaba uu toobadkeeno taaba allahu calayhi ilahay waa ka toobad aqbalaa subxaanahu wa tacaala falamaa qadaa rasuulullah rasuulka ilaahay markuu dhammaystay sala allahu wasalam wabaarak caleyh maqaalatahu hadalkiisii qalasa damci ilintaydii way go'day xataa maa uxisu ilaa aanan ka dareemayn minhu min addamci ilintii qadra hal dhibac xataa ma aanan dareemayn wa qultu liabii aabbahayan waxaan ku yidhi ajib canii xaggayga iiga jawaab celi rasuulallah rasuulka alle sala allahu aleyh wasalam iiga jawaab celi qaala aabbe wuxuu yidhi wallaahi laa adri anugu ma ogi maa shay shaygaasoo aquulu lirasuuli illaah rasuulka ilaahay waxaan ku idhaaho sala allahu wasalam wabaaraka caleyh anugu ma ogi faqultu liummi hooyadayaan waxaan ku yidhi ajiibii canii rasuula allah rasuulka ilaahay xaggayga iga jawaab celi sala allahu wasalam wabaaraka caleyh fii maa hadal iga jawaab celi hadalkaasoo qaala wuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam qaalaad markaasi hooyana waxay tidhi wallaahi maa adri maa aquulu lirasuuli illaah aniguna wallaahi ma ogi hadal aan rasuulka ugu jawaabo sala allahu alayh wasalama waa heybo nabiga ay ka heybaysanayaan sala allahu wasalam wabaaraka calayh qaalad waxay tidhi umunaa caaisha waana aniguna jaariyatun gabadhan aha gabadhaas way xadiidatu sini da'deedu ay yar tahay la aqra'u ma aanan akhri jirin kahiiran wax badan bimacnaa laa axfadiyu ula jeedaa wax badan ma aanan xifdisanayn kaasoo min alqur'aani qur-aanka ka mida faqultu markaasaan waxaan idhi innii aniga wallaahi ilaah baan ku dhaartaahe laqad calimtu waan ogaaday annakum idinku samictum maa hadal inaad maqasheen hadalkaasoo yataxaddatdu bihi hadalka annaasu dadku ay ku sheekaysanayaan oo waqaraa hadalkaasina waa weynaaday fii anfusikum nafafyaalkiina dhexdoodu ku weynaaday wasadaqtum bihi khabarkaasi hadalkaasna waa rumaysateen walain qultu lakum idinka haddaan idin idhaaho innii anigu beri'atun qof beriyaan ahay haddaan sidaa idin idhaaha wallaahu ilaahayna yaclamu waa og yahay innii anigu la beri'atun inaan beri ahay ilaahayna wuu og yahaye laa tusadiquunii ma ii rumaynaysaan bidaalika alkalaam hadalkaas ma ii rumaynaysaan walain ictaraftu lakum idinka haddaan idiin qirto biamrin amar wallaahu ilaahayna yaclamu wuxuu ogsoon yahay annii anigu beri'atun aan beri ahaye latusadiqunnii waad ii rumaynaysaan arrinku siduu naftiinna ugu weynaaday haddaan idhaaho waxaas waan sameeyey ilaahayna wuu og yahay inaanan samaynoo beri aan ka ahaye waad ii rumaynaysaan wallahi ilaah baan ku dhaartay tiri umnu caaisha ma ajidu ma helayo lii aniga iyo walakum idinka masalan wax tusaale ah tusaale aan idiin soo qaato ma helayo ilaa abaa yuusufa nebiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam aabbihiisa oo yacquuba maahane id waqti qaala nebi yacquub uu yidhi fa sabrun jamiil fa sabrii aniga samarkaygu sabrun sabarw sabarkaasoo jamiilun wanaagsan wallahu ilaahiyaan almustacaanoo laga kaalmo weydiistaa calaa maa shay laga kaalmo weydiistaa shaygaasoo tasifuuna aad tilmaamaysaan waxaad sheegaysaanna ilaahan ka magan galay subxaanahu wa tacaala uma markaa kabacdi taxawaltu waan wareegsaday tiri umna caaisha calaa firaashi firaashkaygii ayaan dhinac ugu wareegsaday tiri umna caaisha walxaal aan wareegsadaan aniguna arjuu aan rajaynaayo an yubari'anii allaahu ilaahay inuu iberi yeelo ayaan rajo ka qabay walaakin wallahi aan ku dhaartaahe maa danantu uma malaynayna tiri umna caaisha an yunzila fii sha'ni sha'nigayga inuu ilaahay ku soo dejinayo waxyan wax waxyoo qur'aana inuu ilaahay igu soo dejinayo ma aanan u malaynayn walaana anugu axqaru mid yasid badan ayaan ahaa fii nafsii naftayda yasid badanoo min an yutakallama in la hadlo bilqur'aani qur'aan lagu hadlo fii amri ay fii sha'ni aniga sha'nigayga in qur'aan ku soo degoo qur'aan laygula hadlo waanba iska yasayey oo waxaan isla adigoo caaishaa miya aayado ilaa qiyaami saaca la akhrisanayo miyaa kaa sheekaynaya oo arrinkaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala ma qur'aanuba uga hadli arrinkayga saasaanba uga yasayay tidhi waa khayraadka iyo barakaadka ifkigii ay ka heshay masabidkii nafaxaadka ay ka heshay way umna caaisha ilaaha ku dallacsiiyey walaakinii anigui tidhi umna caaisha kuntu waxaan ahaa arjuu inaan rajaynayo an yaraa rasuuluullah rasuulka ilaahay inuu arko sala allahu wasalam wabaaraka caleyh fi nowmi hurdada dhexdeeda ru'yan inuu ru'yo ku arko ayaan u malaynayo rajaynay oo tubarri'unii ru'yadaasoo tubarri'unii aniga i beri yeeli doonta waxaan islahay tiri ru'yo iyo hoogaa meelahaasaa lagugu beri yeeli doonaa ru'yo nabiga la tuso sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi ayaa lagugu beri yeeli doonaa mooye qur-aan sha'nigaagaba ma aadan gaarin in sha'nigaaga qur-aan lagu soo dejiyo fa wallaahi ilaah baan ku dhaartaahe ma raama majlisahu fadhigiisii ma faaruqin nebigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi walaa kharaja axadun axadna ma bixin axadkaasoo min ahlilbeyt ka mid a xataa unzila calayhi ilaa nabiga dushiisii sala allahu aleyh wasalam alwaxyu waxyigii lagu soo dejiyey fa akhadahu waxaa qabtay nabiga sala allahu aleyh wasalam maa iyo ladii kee kaana maagu ahaan jiri yaakuduhu nabiga inuu qabto sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi oo min alburxaa'i shiddadii ah wax shiddaahoo culays ah ayaa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi culayskii waxyigaa la soo saaray xataa inahu sha'niye layataxadaru minhu waxaa ka hoorayey nabiga xaggiisa sala allahu aleyhi wasalam mithlu ljumaani jawhar wax la mida oo min alcaraqi dhidid ah fii yowmin maalinuu ka hoorayay yoomkaasoo shaatin ee qabow maalin qabow waa dhidid uu ka da'ayey nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi waa waxyiga calaamaadkiisiiwu falamaa wakhtigii suriya waxyigii markii laga fayday can rasuuli illaah sala allahu wasalam wabaaraka caleyh walxaa laga faydiyey huwa nabiguna sala allahu aleyh wasalam yadxaku wuu qoslayeyba fa kaana awala kelimatin kelimadii ugu horraysay wuxuu ahaa kelimadaasoo takallama bihaa kelimada uu ku hadlay rasuulku sala allahu aleyh wasalam an qaala lii aniga inuu igu yidhi yaa caaishatu caaishow ixmadii allaha ilaahay u mahad celi faqad bara'aki illaahu ilaahay waa ku beri yeelay faqaalat lii ummii hooyadayaa waxay igu tidhi markaa quumii uu istaag caaishooy ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay u istaag sala allahu aleyh wasalam faqultu markaasaan waxaa idhi laa wallaahi laa aquumu ilayhi nabiga uma istaagayo sala allahu wasalam wabaaraka calayh walaa axmedu mana u mahad celinayo ila allah ilaahay maahane faanzala allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey ina aladiina jaaءuu bilifki cusbatu minkum laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayru lakum likulli imri'in minhum maktasaba min alidmi waaladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim cadaabaa lagu bishaareeyey cabdullahi bni ubay bnu saluul ilaa laga gaaro ulaa'ika mubara'uuna kuwaasi waa dad la beri yeelay afar iyo toban aayadood wey afar iyo toban aayadood ayaa umunaa caaisha sha'nigeedii ilaahay uga hadlay subxaanahu wa tacaala falamaa wakhtigii anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey haada kan markuu soo dejiyey almadkuur waa aayadahan la soo sheegaye fii baraa'ati berenimadeydii markuu ilaahay sha'nigan ku soo dejiyey aayadahan qaala abuu bakrin asidiiqu abubakar sidiiq wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu wa kaana wuxuuna ahaa abuu bakar yunfiqu mid biili jiray oo nafaqay jiray biilu siin jiray oo calaa mistaxin mistax ibni athaath uu biili jiray liqaraabati la liqaraabatihi mistax qaraabadiisa dartiisoo minhu abuubakar uu qaraabo la yahay qaraabadiisu ahay marka isagaaba nafaqayn jiray oo gacanta ku hayn jiray sayiduna abubakar sidiiq markaasu wuxuu yidhi sayiduna abubakar wallahi ilaah baan ku dhaartaa laa unfiqu anugu ma biilayo ma nafaqaynayo calaa mistaxin bishayin shayna kuma biilayo abadan weligay wax dambe siin maayo yidhi wuxuu cuno hadda kabacdi siin maayo bacdamaa qaala bacda qowlihi dhihiddiisii kabacdi mistaxoo licaayishata caaisha uu ku yidhi maa qaala ayaa loola jeedaa wuxuu yidhi hadduu yidhiba bisway wax dambe ma siinayo ula jeeda fa anzala allahu ilaahi wuxuu soo dejiyey tacaala ku rahaaye walaa yaatali ululfadli minkum wasaacati an yu'tuu uli lqurbaa waalmasaakiin waalmuhaajiriina fii sabiili illaah waliyacfuu waliyasbaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum wallaahu gafuurun raxiim aayaddaasaa ilaahina ku sabar siiyey sayidunaa abubakar sidiiq oo ilaahay uu ku yidhi walaa yaatali ululfadli dadka dheeraadka u saaxiibka ah yaysan dhaaranin kuwaasoo minkum idinka mid ah wasacati waasacnimada xagga risqiga dadka u saaxiibkaa yaysan dhaaranin ilaa qowlihi tacaala laga gaaro gafuurun raxiim ilaa halkaa laga gaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sabar siiyey ha dhaarana lagu yidhi sayidina abubakar inaad ninkaa nafaqadii iyo biilkii aad ka goosanayso oo aad ka joojinayso fa qaala abubakrin sayiduna abubakar wuxuu yidhi markaa balaa wallaahi inii la uxibu waxaan jecelahay an yakfir allahu lii alaa tuxibuuna soo lama dhihin an yakfir allahu lakum wallahu gafuurun raxiim idinkuba sow ma aad jeclidiin in ilaahay idiin dembi dhaafo waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum wallahu gafuurun raxiim markaasuu yidhi balaa wallaahi inii la uxibu an yakfir allahu lii wallaahi waan jecelahay ilaahay inuu ii dhaafo dembigaygii farajaca wuxuu dib ugu soo celiyey sayiduna abubakar ilaa mistaxin mista xaggiisii alladii kii kaana uu ahaa sayiduna abubakar yujrii mid ku dureeriya calayhi mistax dushiisa oo mina nafaqati yaa loola jeedaa wixii nafaqaahuu siin jiray dib uu ugu soo celiyey maadaama ilaahay u ballan qaaday dembi dhaaf iyo ridihiisa subxaanahu wa tacaala wa kaana rasuulu llaahi rasuulka allena sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa yasalu mid su'aala zaynabo binta jaxshi can amrii aniga arrinkayguu ka su'aalay fa qaala markaasuu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu dhahayay yaa zaynabo waa gabar lala qabay umuna caaisha min ummahaati almu'miniin ka mid tahay zaynabo bintu jaxshi nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu dhahayay yaa zaynabo zaynabey maa maxay baad calinta horta adigu ad ogaatay maxaad ka ogaatay sha'niga caaisho maa ra'ayti maxaad aragtay qaalat waxay tidhi zaynabo bintu jaxshi yaa rasuula allaahi axmii anigu waa ilaaliyaa samci maqalkayga wa basari iyo araggaygaba waa ilaashadaa wixii dembiya waan ka ilaashadaa wallaahi maa calimtu maanan ogaanin calayhaa caaisho ilaa khayran khayr maahana wax kale anigu kuma ogi waana maxalu shaahidka imaamu albukhaari baabu taskiyati nisaa'i bacdihinna bacdan oo haweenku inay istaskiyey karaan dhexdooda dhexdooda in taskiyey karaa qofkan waa qof wanaagsan waa qof caadila markhaati waa loo qabsan karaa waa laga yeeli saasuu qabaa madhabkaasuu qabaa amaa jumhuurtu waxay leeyihin ma laga yeelaayo ilaa mushaarakatahunna maca arijaal markay wax taskiyeynayaan waa inay rag la wadaagaanoo waxaa laga aqbali hal nin iyo laba naag waa la aqbali ama laba ninna waa lagu aqbali taskiyada waa lagu aqbali jumhuurtu saasay qabaan yaa zaynabu maa calimti maxaad ogaatay maa ra'ayti maxaad aragtay fa qaalat markaasi waxay tidhi zaynabo bintu jaxshi yaa rasuula allah rasuulka ilahi axmii samci wa basri waa ilaashadaa wallahi maa calimtu calayha ilaa khayran qaalat markaasi waxay tihi umuna caaisha wa hiya zaynabo bintu jaxshi allatii tiyay ahayd kaanad ahaan jirtay tusaamiinii inay ila faantanto iyadaa ila tartami jirta oo ila faani jirtay facasamaha allahu bilwarac ilaahay wuxuu ku dhowray xalaal miradka waa xalaal miratayo tartankii uga faa'iidayso isma dhihin arrintan ifkigaahu la faafinayo waa fursaday kuu tahay uga faa'iidayso xumaatadii wax ka sheeg ma aysan isdhihin ilaahayaa dhowray ilaahaa ilaaliyey qaala wuxuu yidhi waa aburabiici aburabiici zahraani albasriyu aburabiic wuxuu yidhi waxadaanaa fulayx waa fulayx ibnu sulaymaan fulayx ibnu sulaymaan asaabiq fi lisnaad hadda aan soo marnayo fulayx ibnu sulaymaan can hishaam ibni curwa fulayx ibnu sulaymaan hadda wuxuu waa isnaadkii sheekh wuxuu noo sheegay bukhaari in isnaadkani rijaal fara badan uu ka qaaday aburubeyc markii hore aburabiic wuxuu ka qaaday hishaam dib aan ugu laabano fulayx ibnu sulaymaan fulayx ibnu sulaymaan ayuu ka qaaday fulayx ibnu sulaymaanna wuxuu ka sii qaadayey can ibni shihaabi zuhri haddana fulayx ibnu sulaymaan muxuu ka qaaday can hishaam ibni curwa hishaam ibni curwa uu ka qaaday xaggana uu ka qaadayey ibnu shihaab ibnu shihaab uu xaggana ka qaaday waa isnaadkii isbeddel ku sameeyoy rijaal kale haddana laga wariyey can hishaam ibni curwata isaguna can curwa ka wariyey can caaisha iyo wa cabdillahi bni zubayr milahu ay mila maa rawaa fulayxun can الzuhriyi sidii fulayxba zuhri uga qaaday ayuu hadda wuxuu ka qaaday hishaam ibnu curwa laba lugoodu kala yeeshay isnaadkii isbeddelaa yimidu qaala wuxuu yidhi abu rabiic haddana wuxuu yidhi waxadaanaa fulayx waa mashaaikhdii fulayx oo isbeddel samaynayo waxadaanaa fulayx haddana can rabiicata markii hore muxuu ahaa can hishaam ibni curwa mar horena wuxuu ahaa can izuhriy waa fulayx oo rijaal badan u yeeshay xadiiskii waxadaanaa fulayxun haddana can rabiicata ibni abi cabdiraxmaan waa rabiicatu ra'yi almadani shaykhu imaam maalik imaam maalik sheekhiisa ahaan jiray rabiicatu ra'yigii iyo haddana waa yaxya bni saciid shuyuukh badan u yeeshay soomaliya markan waa rabiicatu rabiicatu ra'yi iyo wuxuu ka qaaday yaxya bni saciid alansaari qaadi almadiina qaaligii madiina can ilqaasim ibni moxamed ibni abi bakr isidiiq milahu mila maa rawaa fulayxun can izuhriyi waa sidii fulayx zuhri uu ka qaaday intaasuu rijaala ayuu u leeyahay rijaasha marka fulayx uu yeeshay markii hore wuxuu ahaa ibnu shihaab zuhri ibnu shihaab zuhri mar labaad haddana waa hishaam bin curwa mar saddexaad haddana waa rabiicatu ra'yi mar afaraad haddana yaxya bnu saciid alansaari afar sheekh way marka afar sheekhuu xadiiska ka qaatay qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabun idaa zakaa rajulun rajulan kafaahu baabun haadaa midkani baabun baabgu idaa zakaa rajulun nin hadduu taskiyeeyo waxaa qisadan hadda ifkiga waa qiso cajiib badan aniga waxaan u malayn jiray waxaan u malayn jiray qisadan ifkiga in qof aaminsanba adduunka aysan ku noolayn ifkigii masabidkii munaafiqiintu ay wadi jireen in ilaa hadda la wado adduunka inuusan ku noolayn ayaan u malayn jiray marka xajkii hadda lasoo dhaafay xajkii ka horreeyey ayaa nin waxaan ku kulannay magaalada maka almukarama hoteel aan joogay isagaa iigu yimid nin kalea la socday ninkaas marka wuxuu aaminsan yahay fikirka shiicada shiicada raafidadu aaminsan yahay ninkii meeshuu igula sheekaystay waa iwalna waan arki jiray oo ninka magaalada muqdishoan ku arki jiray markaan sheekaysanay ayuu hadalkii wuxuu isoo geliyey anigu mujtahid aan noqday u yidhi anigu waxaan noqday mujtahid ayaan noqday markaasa waxaan yidhi maxaad ku ijtihaaday waxaan ku ijtihaaday uu yidhi mucaawiyat bni abi sufyaan inuusan ka mid ahayn dadka naajiinta oo naarta ka badbaaday waa saxaabigaas saasaan ku ijtihaadu yidhi de waxaan diiday ninkaas magaciisa inaan sheego dad badan oo yaqaano way jiraan ma rabo in magaciisa inaan sheego ijtihaadkaygii heerkaas u gaarsiiyo yidhi markaasaan yidhi maxay tahay ijtihaadkaas yacni xaggee ka qaadatay markaasu wuxuu yidhi qur'aanku wuxuu ammaanay ansaar iyo muhaajiriin wa mucaawiyatu laysa min almuhaajiriin walaa min alansaar mucaawiyana muhaajiriinta ka mid maahayn ansaartana ka mid maahayn midda kale sayidina cali iyo aalubeytkina waa la dagaalamayo dad badan oo aalubeyt uu laayey marka see u noqonaa huu yidhi dadka naajiinta ah oo ahluljannada ah oo naarta ka badbaaday see u noqon markaasa waxaan ku idhi yaa kaaga horreeyey ijtihaadkan fikirkan aad aamintay oo mucaawiyat bin abi sufyaan inuu ahlu naar yahay yaa kaaga horreeyey markaasuu wuxuu yidhi de mujtahidaan ahayuu yidhi waaba kuu sheeguu yidhi inaan mujtahid ahay laygama horreey waa kuu sheegay in anigu mujtahid ahay markaasa waxaan ku idhi haddee ijtihaadka adawaadkiisii horta kuguma kulmin oo anigu waan ku aqaanaa waan ku aqaanaaho adawaat ulijtihaad horta kuguma kulmin midda kale mucaawiyat bin abi sufyaan haddii qur-aanka naskiisa aan kaaga sheego aayad tilmaamaysa annahu min ahli aljanna ka warran markaasuu yidhi ma dhici karto mujtahidaan ahay mana dhici karto markaas waxaan ku idhi mucaawiyat bni abi sufyaan wuxuu ka mid ahaa dadkii soo islaamay yacni fatxulmaka markii maka la furanayay dadkii soo islaamu ka mid ahaa ilaahayna dadkaa markuu ka sheekeynayo wuxuu yidhi laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu ilaahay wuxuu ku daray wa kullan wacd allahu اlxusna wa kullan maxaa loola jeedaa min aladiina qaataluu qabla alfatxi iyo min aladiina qaataluu bacda alfatxi qoladii fatxulmaka ka hor dagaalami jirtay oo jihaadka wadi jirto min saxaabati rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam qoladaa ilahay wuxuu u ballan qaaday alxusna midii wanaagga badnayd wahiya aljanna waa janna kuwii bacda alfatxi maka dagaalamana ilahay wuxuu u ballan qaaday alxusna wahiya aljanna aayaddaa ka warrama markaasuu aamuso wuxuu yidhi wallahi aayaddaas ma aanan arkin uu yidhi macnaheedu inuu sidaas yahana iguma soo dhicin macnaheedu inuu sidaa yahay iguma soo dhicin de marka waxaan idhi nas qur'aana haddii uu meesha yaallo oo dadkii fatxi ka dagaalamay oo bacda fatxi maka dagaalamay in ilaahay u ballan qaaday alxusnaa haddii qur-aanku uu ku dhawaaqayo nas uu yahay ma ka laabanaya fikraddaada markaasuu yidhana waa ka laabtay macaawiyo wixii aan ka aaminsanaa waa ka laabtay laakiin waxaa jiru yidhi nin saaxiibkaygoo iga daran ayaa jiru yidhi nin saaxiibkaygoo iga daran ayaa jiru yidhi markaasaa yidhi muxuu kaaga daran yahay adigu qof saxaabada ka mid ahad waxaad ku xukumtay ahlu naar inuu yahay muxuu kaaga daran yahay markaasu wuxuu yidhi ninkaa wuxuu iga daran yahay wuxuu aaminsan yahay ifkigii caaisho munaafiqiinta faaxishadii ay ku sheegeen umuna caaisho inay faaxisho gashay umuna caaisho walciyaadu billaah ilahan ka magan galnay subxaana wa tacaala ninkaas aniga iga daran markaasaan waxaa idhi oo ninkaasi muxuu yahay ma qof soomaaliya markaasu waa nin soomaaliya oo saaxiibkay kutub badanna ii akhriyey kolley fikirka shiiciga asaga ku tallaalay saan ka fahmaayey aniga meeshan dhowaanba joogaa ninkaasaa iga daran uu yidhi wuxuu aaminsan yuu yidhi caaisha inay faaxisho ku dhacday markaasaan waxaa yidhi oo aayadahan see yeelay afar iyo toban aayadood ayaa ilaahay ku beri yeelay suuratu nuur markaasu wuxuu yidhi wuxuu igu yidhi aayadahaasi caaisho kama hadlayaane waxay ka hadlayaan maryama bintu cimraan nebiyullaahi ciise tuhmadii yahuuddu ay tuhmaysteen tuhmadaasay aayadaha ka hadlayaanoo nebiyullaahi ciise hooyadiisaa lagu beri yeelay ina aladiina jaauu bilifki cusbatun minkum laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum ilaa laga gaaro ulaa'ika mubara'uun kullo aayaad waxay ku soo degeen uu yidhi waa maryamay ku soo degeen nebiyullaahi ciise hooyadiis ayaa lagu beriyay markaasaan waxaa idhi oo suuradan la yidhaha suuratu nuur hal aayad oo ka sheekaynaysa suuratu yacni maryamo bintu cimraan maba jirto hal aayad si afar iyo tobankan loogu xambaaray yaase idinkaga horreeyey salaf walaa khalaf wax sidaa yidhi markaasuu cid nooga horraysay ma jirtee isaguna wuxuu igu yidhi mujtahidaan ah isaguna wuxuu igu yidhi mujtahidaan ah marka waxaa lagu xalaashaysanaa diintii iyo saxaabadii in la caayo oo islaamnimadii laga baxo waxaa lagu xalaashaysanaa magaca mujtahidaan ah maalintaasaa iigu horraysay qof hadda nool oo aaminsan faaxisha inay ku dhacday umuna caaisha oo cabdullahi ibnu ubay ibnu saluul ku fikir noqday ma jiraan islaa aniga ma aaminsanayo maalintaasaan ogaaday ninkii marka kan isagu roonaayo wuxuu igu yidhi aniga tiifiyadan ka hadliyo waxaan ka iclaaminaa fikirkii inaan ka laabtay oo shiicada raafidada inaan ka laabtay ayaan iclaamina welina hadde ma aanan maqlin wuxuu iclaamiyena ma aanan maqlin kulley ninkii uu dhahaya kaasa iga daran kii haddana gediyaa laga yaabaa wallahu aclam ilaaha yaqaan ma maqlin isagoo iclaamina marka wax la yaab lawo lala yaabo qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun idaa zakaa rajulun rajulan kafaah baabun haadaa midkani baabun baabun idaa zakaa rajulun nin hadduu ammaano rajulan nin kale hadduu ammaano kafaa daalika almadkuur oo min ataskiya kaa la soo sheegoo ammaanta ah ayaa hu rajulkii ku ku filan kaasaa kaafinayoo walaa yaxtaaju ilaa rajulin aakhar uu ula jeedaa looma baahna nin kale nin kale taskiyada looma baahna masaladan uu rabo sheekhu raximahu llahu tacaala meeshan inuu uga hadlo waxaa weeye taskiyada ma waxaa shardiya laba nin mise hal nin waa kaafin taskiyada taskiyada ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qaaligu haddii qof loo keeno markhaati ah oo dad markhaatiya loo keeno waa inuu yidhaaho yaa yaqaana yaa yaqaana oo taskiyeynaya waa inuu qaaligu yidhaaho qaaligu yaa yaqaana markuu yidhaha hal nin hadduu yidhaho war anaa yaqaana waa nin caadila ma ku filanta mise labaa shardi ah masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo bukhaari marka masalada isagu aaba caddaystaba si toosu u caddeeyey yacni madhabkiisa wuxuu yidhi idaa zakaa rajulun rajulan kafaahu walaa yuxtaaju ilaa aakhar nin kalena maba loo baahna saasuu u caddeeyey imaamu albukhaari raximah llahu tacaala markii hore tarjamo aan soo marnay mas'alada waa ibhaamiyey oo ma uusan caddaynin oo baab waxaan soo marnay baabu tacdiilu kam yajuusu imisaa tacdiilka yacni uu ku bannaan yahay baabkaasaanu soo marnay xaafidkuna waa ishaariyo wuxuu ku leeyahay qowluhu baabun idaa sakaa rajulun rajulan kafaahu tarjama fii awaali الشhahaadaat tacdiilu kam yajuusu fatawaqafa hunaalika halkaas xoogaa waa joogsaday oo mas'alada ma jasmin wa jazama hunaa biاlاktifaa'i biاlwaaxid meeshan laakiin wuxuuba jasmiyey hal nin in taskiyada lagu kaaftoomayo wa hada bikhilaafi madhab اljumhuur kanina wuxuu khilaafsan yahay madhabkii jumhuurta leanna madhab اljumhuur iyagu waxay leeyihiin taskiya waxaa shardiya laba nin haddii la yidhaha qofkan ha la soo baaro in markhaati loo qabsan karo iyo in kale waxay leeyihiin laba nin wax ka yar taskiyada kuma filla jumhuurtu saasay qabaan oo imaamu shaafici iyo imaamu maalig iyo ay ka mid yihiin aslul khilaafna wuxuu yahay masaladan taskiyada khilaafkeeda asaaskeedu wuxuu yahay asalkeeda hal yulxaqu taskiyatu bilxukmi ow bishahaada waa qaacido fiqiya u dhahaysa hal yulxaqu ataskiya taskiyada ma waxaan haleeshiinaynaa oo la haleeshiinaa bilxukmi ow bishahaada oo taskiyada ma waxaa la haleeshiinaa markhaati min baabi shahaada miya mise waa min baabilxukmiyaan ku daraynaa halkaas bay meesha khilaaf ka soo bilowday imaamu albukhaari raximah ullahu tacaala isagu wuxuu wataa ataskiyatu waa min baabi alxukmi taskiyada waxaa la haleeshiinaa xukumka iyo qadaha qof keligiisna wax waa xukmin karaa waa sida hal qaadi xukum u gaarayo go-aan qaaligu waa ka keligiis wax xukuma marka isagu wuxuu qabaa ataskiyatu waa min baabi alxukmi meesha imaamu maalig iyo imaamu shaafici iyo jumhuurtu ay leeyihiin ataskiyatu waa min baabi shahaada fatulxaqu bishahaada taskiyadu waa baabushahaada waxaa la haleeshiinaa dhinacii markhaatiga washahaadatu laa tuqbalu ilaa rajulaan aqalu min rajayn laa tuqbal aqalu min rajulayn shahaadadana laguma aqbali jirin laba nin wax ka yar laguma aqbali jirin marka aslulkhilaaf halkaasuu ka yimi taskiyada ma waxaan haleeshiinaynaa min baabi alxukmi mise waxaan haleeshiinaynaa min baabi shahaada bukhaari wuxuu leeyahay taskiyada waxaan haleeshiinaynaa min baabi alxukmi xukumkana hal qof wax waa xukumi jiray hal qaali wax waa xukumi jiray meesha jumhuurtu ay ka leeyihiin taskiyadu waa min baabi shahaada shahaadana laba qof ka yar laguma aqbali jirin qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala abu jamiilata abu jamiila wuxuu yidhi waa sunayn ibnu farqad mukhtalafun fii suxbatihi ma saxaabiya ma taabiciya waa la ysku khilaafay abu jamiila sunayn ibnu farqad mukhtalafun fii suxbatihi saxaabinimadiis waa la ysku khilaafay wa qaala abu jamiila wuxuu yidhi wajadtu waxaan helay mambuudan carruur la tuuray aan helay carruur saqiir meel lagu soo tuuray ayaan heloo dariiqa aan ka helay falamaa ra'aanii cumaru sayidunaa cumar markuu i arkay qaala sayid cumar wuxuu yidhi casa alguwayru ab-usan uu yidhi markuu i arkay waa mahmaaho carabow qadiima w mahmaahadaasuu iisoo qaatay u yidhi casa alguwayru ab-usan quwayrka waa tasgiiru khaarin khaar ayaa waxaa lagu tasgiiriyey quwayr asalkiisa khaarku wuxuu ahaa ismun limaa'in waa ceel magiciisa ceel magaciisuu ahaan jiray laakiin carabtu hadda waxay ugu isticmaalaan bimacna dariiq casa alguwayru dariiqa quwayr la yidhaha waxaa suurtagal ah ab-usan bimacnaa yakuunu inuu ahaado ab-usan baasyaalo walla dariiqaas in baas nooga yimaado ayaa dhici karta marka waxay ugu mahmaahaan waxa adigu aad khayr u malaynayso ayaa waxaa dhici karta sharu inay kaaga timaado wax khayr aad u malaynayso ayaa waxaa dhici karta sharu inay kaaga timaado asalka mahmaahduna wuxuu ku baxay islaantii boqoradda aheedoo la dhihi jiray azabaa oo qayb shaamka ka mid a xukumi jirtay oo dishay ninkii la dhihi jiray judaymat alabrash fastanzala zabaa'a qasran wahya min cuqaabi luuxi aljawi aclaa murtamaa waa beytkii ku jiray maqsuurat ibnu durayd nin la dhihi jiray judaymat alabrash iyo gabadhan la yidhaaho zabaa labadaas waxay u qaybsanaayeen shaam ay kala qaybsadeen boqortooyada shaam islaantan marka zabaa waxaa boqortooyada ugu horreeyey ayada aabbaheed aabbihii marka waxaa dilay judaymat alabrashaa dilay ninka judaymat alabrash la yidhaha ayaa gabadha aabbaheed ka dilay aabbihii markii la dilay waxay gabadhu markaa ay qalbiga ugu qarisay inay u soo aargudato aabbaheed inay u soo aarguddo ayay qalbiga ugu qarisay markaasi xeelad waxay raadisay ninkan aabbaheed ay uga aargudato markaasi waxay samaysay warqada intay usoo qortay waxay ku tidhi boqortooyada aanu isku daranno oo hal boqortooye aanu ka dhiganno ra'yigaa ka warran ninkii marka wuxuu la tashaday asxaabtiisii iyo ciidankiisii uu la tashaday wuxuu yidhi boqortooyada waan ku daranahay ka warran way u ogolaadeen ilaa nin qasiir la yidhaha maahane qasiir nin la yidhaha maahane inta kale waxay yidhaaheen ku darso boqortooyada kuu siyaadayso xaaskaagay noqona gabadha labadaba adaa isku yacni boqor ka noqonaya sidaasuu marka go'aansaday dad wafdiyuu watay markaasuu mandiqadii iyadu ay ka talinaysay ayuu u watay wafdigii si gabadha zaba uu u qaabilo iyaduna ciidan qabtay u diyaarisay waxay rabtaa inay disho markii boqortooyadii la soo geliyey waxay tihi soo qabta oo gurigayga soo geliya qolkii iyadoo ay joogtay aa la soo geliyey waxay tihi markaa waxaad ka jartaan hal hal bowle jaray tiri halbowle haddii la jaro bisu dhiigga dhan bannaanku u imana hal halbowlaha laga jaray tiri halbowlaha laga jaray dhiig badanaa ka baxay dhiig badan markay ka baxay ayaa kutubta taariikhda waxay leeyihiin dharkii iska dhigtay islaantii markaasay caanadii tinteedii hoose intay tustay waxay tidhi ma kula egahay qof u diyaar garowday aroos qof aroos iyo cursi diyaar u ah waa tin muddo ay daysatay wey farahay ka qaaday wey waxay tidhi qof aroos u diyaar garowday ma kula egahay intaa aargudashaan raadinayay tiri aabbahiin aan u aargudo meeshii marka ku dishay meeshii ayay ku dishay oo waxay tidhi baaf u dhigay tiri boqorka dhiiggiisa iyadoo ku jeesjeesaysa boqorka dhiiggiisa yuusan dhulka ku daadane baafa loo dhigo ayuu ku tiri markaasuu wuxuu yidhi dacuu daman dayacahu ahluhu war dhiiggan meeshuu rabo ha ku daata uu yidhi anaa dayacay dhiiggaygi sidii uu ku dhintay ninkii ninkii marka qasiir la dhihi jiray ayaa wuxuu rabaa isaguna gabadha inuu ka soo aarguto zabaa oo ninkan dishay markaasuu sanka iska soo jaray sankuu iska soo jaray santa markuu iska soo gooyey ayuu islaantii u yimid zabaa mahmaahay marka ka dhigteen carabtiiyo waxay yidhaaheen liamrin maa qadaca qasiirun anfahu walle qasiir sankiisa wuxuu u jaray waa wax weyn balaayuu maagan yahay nin xubnihiisa jaraya ma jire wuxuu u jaray wax ka weynuu maagan yahay sankiiu iska soo jaray markaasuu u yimid isagoo sankii jara sidan maxaa kuu galay markaasi waxay wuxuu ku yidhi sidan waxaa ii galay waxaa laygu tuhmaystay inaan soo shirqoolay ninkii aad dishay marka adiga maaragtaay inaan ninkii kuu soo shirqoolo oo adiga xisbigaaga aan ka mid ahay ayaa laygu tuhmayoo sanka saas iiga jareen sanka sidaasaa laiga jaren markaasay soo dhoweysatay markay soo dhoweysatay waxay ka dhigatay qof ganacsada ah oo maalkeeda ribix iyo faa'iido u raadiya ayay ka dhigatay qasiir markaasuu ciraaq iyo uu ka keeni jiray ganacsi dhowr bilood markuu ribix fara badan iyo faa'iido fara badan u keenay markii kale wuxuu awrta ka soo buuxiyey ciidan nin walboo ciidanana jawaanu ku soo talay meel yaruu ka neefsadana waa u banneeyey ciidanu ku soo tiray jawaanadii islaantii zabaa qasrigeedii iyo sarteedii intay fuushay oo kar ka fiirisay ayuu waxay tidhi maa liljimaali mashyuhaa wa'iida ajandalan yaxmilna am xadiida am irijaalu juhaman waqucuuda war maxay tahay raggan meesha ka soo socda ma waxay sidaanay tihi biro miyay owrtu wadaan mise ragaa ku fadhiya waa ciidan waxaan ganacsi maahana owrta waxa saaran waxaan maxay yihiin haddana waxay fiirisay islaantu dariiq uusan soo mari jirin qasiir uu soo maray markaasi dariiqana waxaa la dhihi jiray quweyr markaasay tihi casal quweyru ab-usan walle dariiqa quweys baasuu xambaarsan yahay tiri ganacsi kan ma ah halkaasaa marka laga soo qaatay oo sayidina cumar uu wuxuu yidhi casal quweyru ab-usan cunugan duurka laga qaado bannaanka laga qaaday markuu arkay oo abujamiila uu wado wuxuu yidhi casal quweyru ab-usan walle meeshaan amaysan sax ahayn uu yidhi cunuganaad duur ka qaadayso waxamay kugu hoos qarsoon yihiin waxamay kugu hoos qarsoon yihiin hoos qarsoonida marka ulajeedada ula jeeda waxaa weeye yacni biannahu waladuhu liyufrada lahu fii beyt ilmaaq amau rabaa yacni ninkani ilmihiisiiyuu bannaanka keensaday abujamiila oo uu rabo baytulmaalka inuu lacag uga qaato ilmihiisi cunuguba uusan bahaynba cunug manbuudaba taasuu ku tuhmaystay sayidina cumar baytulmaalkaa qofkii carruurka bannaanka ka qaada baytulmaalkaa wax laga siin jiray oo laga biili jiray marka wuxuu ku tuhmayey amau isleeyahay war ninkani carruurkiisu intuu bannaanka soo dhigay ayuu wuxuu rabaa baytulmaalka in wax looga qadaro oo wax laga siiyo markaasuu sayidina cumar wuxuu yidhi casal quweyru ab-usan meesha amaa wax ku jiraan uu yidhi meesha amay wax ku jiraan kabacdi wuxuu noqday marka mathal uu noqday mahmaaho ninkii marka qasiir ahaa qisadiisa wadnay ninkii awrtii markuu meeshii keenay uu madaxtooyadii markuu agtoodii awrtii fariisiiyey uu xariga ka wada jaray xariguu ka jaray yacni nin walba ilaa wuxuu ku soo talay juuni iyo jawaan markaasay ku soo daateenoo meeshii sarteedii u soo fuuleen markaasay sun cabtay markay ciidankii aragtay inaysan ka fakan karin ayay sun cabtay markaasay waxay tidhi biyaddii laa biyadik gacantaydaan ku dhintay oo ogaaway tiri gacantaada kuma dhiman zabaa marka halkaasaa mahmaahadu ka timide wuxuu yidhi falamaa ra'anii cumaru sayidinaa cumar markuu i arkay qaala wuxuu yidhi cumar casal quweyru abusan war meeshaan amaa wax ku jiraan meeshaan amaa baas iyo wax ku jiraanoo hadalka uusan sax ahayn aad carruurka aad leedahay dariiqan ka helay kaannahu waaba isagoo sayid cumar yatahimunii aniga i tuhmaysanay waxaad mooddaa inuu i tuhmaysanayo markaasaa qaala cariifii nabadoonkaygii wuxuu yidhi adagii nabadoonkii ahaayaa wuxuu yidhi innahu rajulun saalix ninkan abujamiila ha tuhmaysanaysid cumarow innahu abujamiila rajulun saalix waa nin wanaagsan waana maxalu shaahidka imaamu albukhaari baabun idaa zakaa rajulun rajulan kafaahu ninkaa nabadoonkaa bisaa lagu qancay nabadoonkii bisaa la yidhi nabadoonkiyaa wuxuu yidhi innahu rajul saalix ha tuumaysan ninkani waxaa suurtagalkama aha inuu ilmihiisa inta bannaanka keeno uu yidhaaho waa carruur manbuud ah oo baytulmaalkana waxa layga siiyo suurtagalkama ahani innahu rajulun saalix waana ku kaaftoomay sayidina cumar qaala sayidina cumar markaasu wuxuu yidhi kadaalika innahu kadaalika sidaas miya idhab orodoo tag wa calaynaa nafaqatuhu annagana waxaa dusheennaa inaan nafaqayno oon biilnee orodoo cunuga kor yidhi baytulmaalkan ka biilaynaa maxalushaahidka bukhaari marka waxaa weeye ninkaa nabadoonka keligiis ayaa sayidina cumar uu ku qancay قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام هو البيكندي قال أخبرنا عبد الوهاب عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال وحر أبي بكرة أثنى رجل ننا وحو أماني على رجل ننكله عند النبي نبي أكتيس كو أماني صلى الله وسلم وبارك عليه فقال مركاس وحو يري رسوله صلى الله عليه وسلم ويلك هلاك قدعت واحد قيسي عنق صاحبك saaxiibkaaga qoortiisa yaad ka goysoo kibir iyo isla weyne ayaa dhici karta inay ninkani qalbiga ay ka galaan oo waa toosan tahay iyo waxyaalaha inay qalbigiisa galaan ayaa dhici karta maxalu shaahidka bukhaariguna waa intaasoo nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ninkan keligaa ma taskiyeyn kartid keligaa ma ammaani kartid ma dhihine wuxuu sheegay keliya uun wejigiisa ha ku ammaaninoo yaan qalbigiisa waxgelin iyo kibir qadacta cunuqa saaxibaka waad goysay miraaran dhowr gooruu nabigu ku celceliyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh uma qaala markaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi man kaana qofkii ahaaday qofkaasoo minkum idinka mid a maadixan akhaahu walaalkiis qof ammaanaya qofkii ahaaday laa maxaalata shaki la'aan hadduusan walaalkii ammaanayn oo laga maarmaan ay tahay inuu walaalkii ammaano falyaqul ha yidhaaho axsabu fulaanan hebel saasaan u malaynaa wallahu xasiibuhu ilaaha la xisaabtamayo ku filane ilaaha kaafigiisaoo xisaabka ugu filane anigu saasaan u malaynaa ha yidhaaho haddii lacalla uu ammaanayo walaa uzaki cala allah ilaahay dushiisana axaddan qof anigu kuma dahirayo kuma ammaanayo oo cilmulgeybka ilaaha og laakiin anigu saasaan u malaynaa saasay ila tahay ninku nin saalixa inuu yahay axsabuhu kadaa saasaan u malayn wa kadaa saasaan u malayn in kaana hadduu yahay yaclamu daalika arrinkaa inuu ka og yahay minhu min arajuli ninka hadduu waxaa ka og yahay ha isticmaalo xusnuladab ha yidhaaho saasaan u malayn ilaahaase iga og sidaa ha yidhaaho قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يكره من الإذناب في المدح وليقول ما يعلم هذا مثل باب ما الذي كي أبابيه يكره لنعيه ومن الإذناب حد قدبك حد قدبك لنعيه في المدح أما أنت لحية إن لقو حد قدبه إن لنعيه وليقول هيراه قفك وحمانية ما يعلم wuxuu og yahay qadarku og yahay kaliya hayra xad gudub yuusan samayn oo qof haddaad ammaanayso waa karaahiyo in wax uusan ahayn qofkii aad ku sheegto oo idnaab aad ku samayso nabigu waa diiday salى اllahu wslam wbaaraka calayh qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثana moxamed bnu sabax huwa albaqdaadiyu qaala xadaثana ismaaciil bnu zakariya huwa alkuufiyu qaala xadaثana burayd bni cabdilah min nasli abi muusa alashcari oo abi muusa alashcari ku abtirsadaa can abi burayda can abi muusa alashcari qala wuxu uhi abi muusa alashcari samica anabiyu nabigu wuxuu maqlay salى اllahu alيه wasalam rajulan inuu maqlay ninkaasoo yuhni ammaanaya calaa rajulin wayudriihi kuna xadgudbaya ammaantiisii fii madxihi ammaantiisina ku xadgudbaya ayuu maqlay nabigu sala allahu wasalam wbaaraka calayh faqaala nabigu sala allahu alيh wasalam wuxuu yidhi ahlagtum ninka waa halaagteen aw qadactum dahra rajul ninka dhabarkiisiiyaad jarteen ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam wbaaraka calayh maxalu shaahidka bukhaarina waa intaasoo inaan la ogolayn oo nabigu uu diiday sala allahu alيh wasalam mubaalagada baabu buluuqi sibyaani wa shahaadatihim haadaa midkani baabu xaddi buluuqi sibyaani carruurta qaangaarkoodii qaangaarkaas xadkiisii wey iyo wa shahaadatihim iyo carruurta markhaati kucoodii carruurta markhaati ma loo qabsan karaa mise markhaatigooda waa la radina waa u baab imaamu albukhaari raximah allahu tacaala masalada uu doonayo meeshan inuu uga hadlo waxaa weeye maxaa lagu qaangaaraa carruurtu calaamaadka ay ku qaangaaraan madhabuljumhuur waxay leeyihiin carruurtu saddex shay ayay ku qaangaari karaan waxay ku qaangaari karaan alixtilaam waalxayd wa buluuqu khamsata cashara saddexdaasay qabaan jumhuurtiio waa saddexdii imaamu shaaficina uu qabay oo ilmuhu waxay ku qaangaari karaan ixtilaam in meniyu ay ka timaado meni inay ka timaado qofka waa ku qaangaaraa waxaa kaloo lagu qaangaari karaa ay leeyihiin xaydkii haweenaydii sagaal sanoma hadday jirto hadday xaysho waxaa la leeyahay waa qaangaartay waxay kale jumhuurtu leeyihiin waxay ku qaangaari karaan khamsata cashara sana shan iyo toban sano carruurku hadduu gaarana waa qaangaar imaam axmed ibnu xambal raximahu llahu tacaala mid afaraad ayuu asagu siyaadiyo imbaatulcaanu ku daray imbaatul caanati yacni tinta hoose inay soo dhalato oo wuxuu leeyahay haddii yacni calaamaadkaa la waayo oo tintii hoose qofka ay ka soo dhalato waa calaamaatulbuluuq saasuu ku daray imaam axmed laakiin culummadu saasay u badan yihiin oo saddexdaa calaamo ayay u badan yihiin waana madhabu imaam albukhaari raximah llahu tacala saddexda calaamo isaguna waafaqsan yahay madhab aljumhuur wa qowlillaahina waa u baab wa qowlillaahi ilaahay qowlkiisana waa u baab caza wajalla ilaahay uu yidhi wa idaa waktigii balaqa aladfaalu carruurtu hadday gaarhaan carruurtaasoo minkum adinka idin ka mid a alxuluma hadday gaarhaan xulum bimacnaa alixtilaam mani keenid inay mani keenaan hadday gaarhaan falyasta'dinuu guryaha idan ha weydiistaan uu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala liannahum baaliquuna loola jeedaa waa qaangaar dad qaangaara weeye marka xulumkaasu ka deliishan imaamu albukhaari raximah llahu tacaala waa bimacna alixtilaam bimacna alixtilaam ha loola jeedaa qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala mugiiratu mugiirana wuxuu yidhi waa mugiiratu bnu miqsam addabiyu alkuufi wuxuu yidhi ixtalamtu anigu waan mani keenay waan mani keenay uu yidhi walxaal ana anigu ibnu hintay cashara sana laba iyo toban sano wiilkood anigoo ah oo laba iyo toban sano jira ayaa maniyu iga timid uu yidhi taasi marka maxay deliil u tahay bimacnaa manida haddayba qofka ka timaado oo sinulimkaan wax uun suurtagala hadday da'diisa uga timaado inuu qofkaasi qaangaar yahay xulmigu inuu yahay calaamatun min calaamaati albuluuq calaamo calaamatuulbuluuqi oo shan iyo toban sano inaan loo shardinaynin shan iyo toban sano ka hor haddii qofku manidu ay ka timaado inuu qofkaas lagu xukumayo inuu yahay qaangaar wa buluuqu nisaa'i wa buluuqu nisaa'i dumarka qaangaarkooduna ilal xaydi xaydka xaggiisu ahaado calaamadaas ayaga u dheeraada calaamadda ayaga u dheeraadka waxaa weeye haddii haweenaydu xaydba uu ka yimaado iyadoo sagaal sano jir ah iyadana waxaa leeyahay islaantaasi waa qaangaartay waa liqowlihi ilaahay qowlkiisa dartii caza wajalla ilaahay uu yidhi wallaayi haweenkii yo-isna ka quustay min almaxiidi xaydka haweenkii ka quustay oo min nisaa'ikum dumarkiinni ka mida wallaayi yo-isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna halaaثatu ashhur waxaa loola jeedaa aayasaadkii waa saddex bilood aayasaadkii haweenkii xaydka ka quustay oo bimacnaa lixdan sano iyo wixii la mida gaaray oo aan baxaydaynin waa saddex bilood uu yidhi ciddadooda ilaahay subxaanahu wa tacaala wallaa'i lam yaxidnana waa la mid wallaa'i lam yaxidna maxaa loola jeedaa waa kuwii xaydkaba aan gaarin kuwii xaydka aan gaarin oo iyadoo sakiiro ah oo xadkii xaydka aan gaarin la furay iyaduna waa saddex bilood saddex bilood waa iyaduna wa ulaatu laxmaali ajaluhunna kuwa uur kale iyaguna ciddadooda an yadacna waa inay dejiyaan xamlahunna uurkooda ilaa qowlihi tacaala an yadacna xamlahunna saasuu kusoo gaabiyey imaamu albukhaari raximah allahu tacaala maxalu shaahidka marka bukhaari iyo meeshuu ka deliishanaya waxaa weeye wallaa-ii iyo isna min almaxiid oo xaydkii muxuu ka mid noqday shay irtibaad la leh oo xiriir laleh caadadii caadadiiyu xiriir la leeyahayo wuxuu caadada xiriir ula leeyahay haweentu hadday xaydkaba ka quusato aayase ay gaarto waxaa la yidhi ciddadeedii waa saddex bilood haddii ay sakiiro tahay oo xadkii xaydka aan gaarinna ayadana waxaa la yidhi waa saddex bilood ciddadeedii marka xaydka maadaama dhinacii ciddadaba laga tiriyo xiriir ula leeyahay taasi waxay deliil u tahay calaamaat albuluuq calaamaat albuluuqna inuu yahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala alxasanu bnu saalix wuxuu yidhi alfaqiihu lkuufigiibu faqiihu lkuufi adragtu waxaan soo gaaray u yidhi jaaratan gabarh derisaan soo gaaray gabadhaasoo lana annaga noo sugnaatay jaddatan gabadhaasoo jaddatan ayeeye ah gabarh ayeeye gaartay oo binta ixdaa wa cishriina sana labaatan iyo kow sanana jirta waxyaalaha cajaa'ibta ay ka mid tahay waxaan soo gaar uu yidhi gabarh ayeeye gaartay maxayna jirtaa labaatan iyo kow sano bis labaatan iyo kow sano hadda waxay suurtagal ku tahay sagaal sanay ku qaangaartay oo xaydkii ay ku heshay bukhaari ulajeedadiisa waa intaa sagaal sanay ku qaangaartay sagaal sano haddii ku qaangaartana sanadkii tobanaad carruuraa u joogayba waa guursatay sanadkii tobanaad carruuraa u joogay sanadkii tobanaad carruur u joogay carruurkaa sanadkii tobanaad u dhashay isaguna markii sagaal sano uu jiray sagaal sano markuu jiray waa qaangaaray carruurkaas isaguna markuu qaangaaray toban sano markuu gaaray isaguna waxbuu dhalay tii marka maxay noqotay labaatan iyo kow sanoy jirtaa waana ayeeyo labaatan iyo kow sano ayay jirtaa waana ayeeyo taasi waxay deliil u tahay qofku sagaal sano inuu ku qaangaari karo haddii xaydkuba uu ka yimaado xaydku hadduu ka yimaado wa qaala alxasanu bnu saalix waa dadaan hadda soomaali ahayn soomaali suurtagalka ma aha waxaan wa qaala alxasanu bnu saalix xasanu bnu saalix wuxuu yidhi alfaqiihu lkuufi adragtu waxaan soo gaaray jaaratan gabar derisa gabadhaasoo lana annaga noo sugnaato deris nala ahayd gabadhaasoo jaddatan ayeeye ah gabadhaasoo binta ixdaa wa cishriina sana labaatan iyo kow sano gabadhoodii ah قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن سعيد هو السرخسي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي قال حدثني عبيد الله والعمري قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض رسولك وصوبا لقي هو عبد الله بن عمر يوم أحد maalintii uxudu soo bandhigay rasuulku sala allahu alay wasalam walxaal huwa cabdullahi bni cumar ibnu arbaca cashara sana uu yahay afar iyo toban sano isagoo jira ayaa la keenay dagaalkii uxud falam yujiznii ima aqbalin nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh falam yujiznii ima uusan aqbalin nabigu sala allahu wasalam wabarak caleyh leannahu qaangaar ma aha qaangaar ma ahanuu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam uma caradanii haddana nabigu waa ibandhigay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh yowma alkhandaq dagaalkii khandaq maalintuu dhacayay ayuu nabigu haddana ibandhigay walxaal aan anigu ibnu khamsa cashara sana ana shan iyo toban sana anuu jira fa ajaazanii waa i aqbalay markaas taasina waxay daliil u tahay shan iyo toban sano in lagu qaangaarayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala qaala naafic wuxuu yidhi faqadimtu waxaan usoo galay calaa cumar bni cabdilcaziiz alkhaliifatu araashida walxaal huwa khaliifa u yahay isagoo madaxweynahan usoo galay faxadastuhu madaxweynaha waxaan u sheegay alxadiisa xadiiskan cabdullahi bni cumar ayaan u sheegay faqaala markaasuu madaxweynihii wuxuu yidhi ina hada xadii ina haadaa kan sinigan da'da shan iyo tobanka ah laxaddun waa soohdin soohdintaasoo bayna asagiiri waalkabiir u dhexaysa carruurka yar oon qaangaarka ahayn iyo qofka weyn oo qaangaarkaa xadka lagu fahmi karo waaba shan iyo toban uu yidhi madaxweynihi saasuu yidhi wa kataba madaxweynuhuna waa qoray cumar bni cabdilcaziiz ilaa cumaalihi dadkii madaxdiisa ahayo asaga u shaqaynaya oo gobollada kale madaxda uga ahaa gobollada kale dadkii madaxda uga aha warqad u qoray an yafriduu inay wax u qadaraan wax mushaara inay u qadaraan liman ruux ay mushaar u qadaraan ruuxaasoo balaqa qaaray khamsa cashra shan iyo toban sano qofkii gaaray waxaa loo qadar uu yidhi taasina waxay daliil u tahay shan iyo tobanka sano in lagu qaangaarayo الله سبحانه وتعالى بس هل حديث هل حديث أنه قدم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله هو المديني البصري قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا صفوان بن سليم هو المدني عن عطاء بن يسار المدني عن أبي سعيد الخدري يبلغ أبي سعيد الخدري به حديثك النبي النبي كري إليه صلى الله وسلم وبارك عليه قال مركز وحر أبي سعيد الخدري قال وحر إلى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه رسولك وحر غسل يوم الجمعة ما لنت يوم الجمعة قبيس كيدي واجب وهي على كل محتلم qof walboo meni keenay oo muxtalim macnaa qaangaara qof walboo meni keenay oo qaangaara waajibu ku yidhi nabigu sala allahu wasalam wbarak allah subxana wa tacala